waxaa lagu qabtay xaafadda open ee galbeedka sydney fasallo caruurta lagu baro af soomaaliga fasalkan lagu dhigo afka hooye ayaa waxaa soo qabanqaabiyey macalimiin iyo waalidiin arkay fahmayna muhiimadda af soomaaligu u leeyahay caruurta waxaa kaloo qayb ka qaatay dowladda hoose oo open hooyadu siisay halkaa lagu dhigayo fasalka asad ibraahim jees waa macalin isagu bixiya casharada lagu baranayo af soomaaliga asad sidoo kale waa waalid caruurtiisu ay ka mid yihiin ardada uu waxbaro waa kan isagoo ka hadlaya waxa ku dhaliyey inuu hawshan usoo istaago wallaahi wacyiga jiraa nagu dhaliyey wadan aan wadankeenii hooyo ahayn ayaan ku noolnahay ubad kala ubad baan meesha ku dhalnay waxaan ka fakernay sidii ilaan dad dhaqan iyo hidda lah ayaan nahay sidii aan ugu gudbin lahayn dhaqankaas iyo hiddahaas generationka soo socda waayo haddayn anaga samayn cid kaloo noo samayn doonta ma jirto saan filaya aniga marka taasaa igu dhalisay inaan arrintan bilowno caruurta ayaa sidoo kale waxaa la baraa dhaqanka oo ay ka mid tahay waxaa soomaalinimadu tahay waa kuwan iyagoo qaadaya heestii calanka ee soomaaliya ay tooso oo sida ka muuqata ay qaarkood dhib ka haysato midhaha heesta laakiin muujinaya dadaal mid ka mida waalidiinta caruurtooda keena halkaas waa gabar australiyaan caddaana oo iyadu dhashay saddex wiil oo aabbahood soomaali yahay hooyadan oo magaceeda soomaaliga yahay samiira ayaa ka hadlaysa waxaa ku dhaliyey in wiilasheedu bartaan af soomaaliga waxay ila tahay markaa wiilashaydu sii koraanba halka aanu ku noolnahay oo aysan ku noolayn dad soomaali ah waxaa noo caddaatay in markay iskuulka tagaan ay dareemaan inay caruurta kale ka duwan yihiin ayagoo aan garanayn sababta iyo sida ay uga duwan yihiin marka waxay ila tahay waxaa muhiima inay dhex galaan dhaqankooda uuna noqdo mid ay ku faraxsan yihiin waatan mar kale samiiro oo ka jawaabaysa su-aal ah inta soomaaligeedu la egyahay ama kelmadaha ay soomaaliga ka baratay ilaa iyo hadda waa tan hooyo kale oo ka waramaysa muhiimadda barashada af soomaaligu uu u leeyahay caruurta runtii af soomaaliga wax weyn ayuu ciyaalka u taraa inay bartaan waa luqadoodii hooyo haddana hadday bartaan micnaha fakrad ahaan annaga sidaan wax u sharaxno mase sidaan wax u aragno iyo hadduu ku darsado luqadda kale oo waddanka u guud ah micnaha ilmihii wuxuu helayaa fursad badan oo labada labada luqad iyo laba maskax oo yani oo ballaaran inuu isku helo taas iyada ay nafsa ahaan ay faa'iido u tahay haddana dhaqanka soomaaliga iyo luqadeenna ilmaha marka waxay siinaysaa kalsooni iyo geesinimo ah inuu yahay wax oo ka dheer oo ka badan inuu haysto ardayga kale oo kalaaska ula fadhiyo marka runtii luqadda soomaaliga barashadeeda ilmaha faa'iido ayay u tahay annagana waalidiinta faa'iidada aan qabno waxay tahay ciyaalka waxay helayaan fursad ay inay isbartaan ay wada ciyaaraan ay sheekaystaan ay meel iskugu yimaadaan oon beri ka maalin noloshooda markay dad waaweyn noqdaan oo yacni xor ah inay fahmi karaan yacni markaan yaraa arrimahaas iyo dad yani bulsho meel ku wada nool oo isjecel oo wax wadaagaysa inaan noqono ma aha in caruurta la bara oo keliya af soomaaliga ee waxay kaloo u tahay maalin maaweelo waa kan mid kaloo ka mida waalidka galaaskan caruurta keena
madadaalaysanaya dhexdooda si ay u ciyaaraan oo ay isku fahmaan midda kale waxay u tahay maalintaas maalin farxada oo ay maaragta daalaan markay guriga tagaanna ay maaragta si fiican u jiiftaan marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadkii soo diyaariya meeshan oo isku dabariday si maaragtay ciyaalkeenna ay mustaqbal fiican u yeeshaan mustaqbalka soo socda ama mustaqbalka dhow haddaba fasalka maanta maxay ka barteen caruurtu waa kuwan qaar ka mida iyagoo ku dhawaaqaya kelmadihii ay maanta barteen kay labo saddex afar shan leh toddoba sideed sagaal toban qalin qarisho cunto qurac caleenta